waxaa inoogu xigaya oon doonayaa inaan kusoo kusoo dhaweeyo halkan sababta halkan aan iskugu nimin waxay ahayd inaan baar dheerageda university ka dhisno marka aan ka dhisno maxaa dhacaya waa kor iyo hoos elementarygiina iskuulladii baa la galayaa middle schoolkii baa la galayaa high schoolkii baa la galayaa jaamacaddii baa la galayaa macalimiinta jaamacadda kuwa iskuulkay caawinayaan macalimiinta iskuullada waa wax isku xidhan oo kor iyo hoos u socda waxaan doonaynaa ninka la yidhaaha sheekh cumar sheekh daahir inuu bal inoo macneeyo meeshan ina lagu wareeriye laleeyahay baar dheere waxaan u aqaanay meel cilmiga lagu barto waktigii saylac iyo jiri jireen harar iyo waxay ahayd muqdisho baar dheere zaylac harar meelaha lagu barto diinta iyo cilmiga fiqiga iyo tawxiidka marka waxaan ku soo dhawaynayaa sayid sheekh cumar sheekh daahir
salaamad assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu maanta kadib waxaan halkaan u istaagay maanta inaan ka xuso horta ma lay maqlaa munaasabadan laysugu yimid oo quruxda badan sidood saaxiibka iga horreeyey dadkii iga horreeyay sheegeen oo aan kusoo xasuustay soomaaliya oo labaatan sano ka hor iigu dambeysay runta wax qofka moralkiisa kor u qaadi kara dadku laba meel buu ka nool yahaa la yidhi qalbiga iyo jasadka qofka jasadka ka dhinto wuu wada dhintay laakiin qofka haddii uu magaranaysaa jasad qalbiga ka nool yahay wuu nool yahay oo waxaa la yidhahdaa taas micnaheedu wax kale maahae gaalada waxaa la yhahda waxay ka dhinteen qalbiga because ma garan karaan jiritaanka ilaahay bayn garan karin oo indha ay ku arkaano xaqa ma laha marka annaga hadda labaatan sana dadkeena soo maqnaa iyo ka badan waxaa naga dhintay runtii qalbiga maanta dadkaan ku arkaayo soomaaliintaan la eg qalbigaygu soo noolaaday arrintaa emotionally kor bay ii qaaday waana aad baan ugu faraxsanahay dadkana waxaan filayaa sidaasoo kale inay yihiin aniga uma istaagin inaan cilmi badan halkan ka akriyo ama wax ka sheego laakiin keliya waxaan rabay inaan xuso sida saaxiibada ay sheegeen magaalada baardheere oo ahayd xaruntii cilmiga soomaalida allahu naxariistay aabbahay konton sano ka hor buu cilmiga ka akrin jiray iyo culimo badan oo soomaaliyeed marka sidaas daraaddeed waxaan soo xusuustay maxamed cali samater prime ministerkeena hore madaxweyne ku-xigeenka ahaa maalin isagoo yimid maxkamaddii u dambeysay ee gobolka banaadir oo ninkii maxkamadda gobolka banaadir haystay isagana wuu dhintay allah u naxariistay sheekh bishaar baa la dhihi jiray wuxuu ku yidhi sheekh bishaar ow nin xariif oo aada u maxkamaddii u nadiifiyey baa tahay jaamacaddeed ka soo baxday kaas wuxuu ku yidhi waxaan ka soo baxay jaamacadda baardheere alla waan ilowsanaa buu ku yidhi cali samater waa runtaa marka baardheere waxay ahayd meelihii ugu horreeyey oo soomaaliya cilmiga ilaa kun sano in ka badan soomaalida ay usoo hijroon jirtay oo bayska u ahayd oo haddii ilaahay kuu roon yahay ahayd xaruntii cilmiga khaasatan cilmiga le cilmulfiqiga oo axkaamta oo dad shareecaday ku dhaqmaan ayay ahayd jugraafi ahaan haddaan baardheero dadka ma wada yaqaanaan idiin yara ifiyo waxaa mara webiga soomaaliya ugu weyne la yidhahda webiga juba waa dhul beeraley ah xoolaha soomaalida aada hodankay ugu tahay nooc walba geela looda ariga intaba way joogaan waa aad bay ugu badan yihiin magaalada baardheere waa magaalada keliya ee bilingo la dhihi karo oo laba luuqadood oo afka soomaaliga ah afka maayiga iyo maxaa tiriga lagaga hadlo qof kastoo degan labadaas luuqadood wuu yaqaanaa baardheere taa macruuf bay ku tahay dadka baardheere jooga aan masaajidada cilmiga ka baranin islaamaha banaanka wax ku iibsada axkaamta waa la weydiin jiray waagii hore siday magaaladaas yacni ugu horumarsanayd xagga aqoonta baar dheere dhinaca galbeedka waxaa kaga aadan ceelwaaq waqooyi waxaa ka jira garbaharey xagga bariga waxaa ka xiga dinsoor iyo qansax dheere dhinaca southkana waxaa ka xiga magaalada la yidhaahdo sakow magaalo istraatiijiga weye oo runtii xagga macaadinta aada ugu horumarsan khaasatan meesha ugu horeysa soomaaliya ugu badan macdantan la yidhaahdo laga sameeyo shamiintada hase yeeshee waxaa loo wareejiyey berbera markii la damca in laga dhiso baardheere wadooyinkeeda oo xumaa awgeed ayaa waxaa loo wareejiyey meesha la yidhahdo berbera lianna kismaayo iyo xamar oo ugu dhow midiiba waxay u jirtaa shan boqol oo kilomitr marka gaadiid ahaan suuragal ma noqonaynin in ay haddii baardheere laga soo saaro warshadda la geeyo xamar ama ma garanaysaa kismaayo arrintaas way ku arkay sidaas daraaddeed baa loo daayey marka magaaladaasi oo saas u ahayd dadka soomaalida qabiil aan deganayn ma jirin magaalo cilmi bay ahayd magaalo waxay ahayd baalkii hase yeeshee labaatankii sana oo na soo dhaafay waxay noqotay battle ground meel la isku dilo oo marba qole ay lugta jiido alxamdulilah rabbi alcaalamiin maanta haddii la maraayo in la yidhaha jaamacad weyn baa laga dhisayaa waa waxa keliya xalka soomaaliya u noqon kara aqoonta marka arrintaasi aad baan usoo dhaweynayaa waana ku faraxsanahay shirkan quruxda badan idinkoo ku maadsan dhammaan dadka martisharafta dibadda nooga yimid iyo dadka reer bostonba mar labaad waxaan leeyahay jeefka gacanta hala geliyo qofkii horey wax u bixiyeyna ha bixiyo dar ilaahay ha u bixiyo qofkii kalena hadda ha bixiyo aayaddii sheekhu u horreeyey uu akhriyey oo ahayd watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alifi waalcudwaan oo ahayd samafalka iyo wanaagga in laysu kaalmaysto oo aan laysu garabsanin xumaanta iyo cuqdada iyo isdilka aayaddaasi sheekhu ugu horreeyey noogu furay ayaan anigana ayidayaa oo aan leeyahay aayaddaasi aan ku dhaqanno qur-aanka ilaahay axaadiista meeshii aad ka qabsataba waxaa la yidhaahdaa way kugu filan tahay qofka meeshuu ka qabsada qur-aanka way ku filan tahay waa baddaas oo biyaad meeshaa doonta ka cabbi kartid marka waxaan leeyahay dib aan isugu noqonno dadka reer boston dadkii horey wax u bixiyeyna waa fiican yihiin dadka kalena ha deerto dib ha isugu noqdeen jaamacadaha dhammaan dalka ka jiraan hala wada dhiso waxaa kaloo halkaas aan xagga siyaasadda markaan u leexday iga soo baxay dad badan oo soomaali ah oo fun racing ku bixin jiray waxa la dhihi jiray woloodhadii iyo isdilkii iyo qabiil ahaan maanta in laga gudbay xilligaas oo maanta ay soomaali marayso war aan waxbaranno oo jaamacado dhisanno oo xalka keliya aan kaga gudbi karno jahliga iyo isdilka waa annagoo dadkeenna waxbarna oo hoos ka soo bilowna arrintaas weeye xalka soomaalida marka waxaan u arkaa xal macquula oo aad wax u tari kara dadkoo dhan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waad mahadsantihin